macadka garbooda professional college g b c iyo ardada dhikadaasa gaar ahaan haambaradow dibloma wash waybayo suubiana baraatika ka saabsanay safeeyowka biyo koloriinkan ining isticmaalna maamulka macadkiya sheegay inyoonka tirigalan inyoonka kaalmeya dadka kanool meelo kudha dheer magaalooyinka sida tuulooyinka oo oon la hayna biyo nadiife si oon ku badbaadaan cudurada ku dhalado biyo wasaqaysan qaar ku mid ee ardada baratay safeeyowka biyo iyo waybayo ugmahadnagana maamulka macadka iyo saasaato waybayo sheegana inay dadaalka bii doonaan sidii bulshadii uun ku faa-iidi lahaayeen aqoontiyo awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anoo mahayleerow luul xasan aadam oona ku socdo iskuulka garbooda professional college keeknimay baan tani kulidayna ku saabsanta maadaana ku barada woosh borogram geekmay baan tani ku qabsoomay baraatim ku saabsanayta woosh borogram oo kumida si biolam filter gareeyo adoo inay isticmaalna kolorin mayba geek baraatikadaan safaylanay ku qabsoonti mayban intuun ku maxdeeliyey dhammaan maamulka iyo macallimiinta iskuulka garbood professional college gaar ahaan ustaadka doctor abtiya sida quruxda badan usmar walba usjuudiganaysiyaa iyaan ku maadnay ustaa meeba kalena eedayeedaan maadsanta bismillaah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anoon leerow magaayo jamiile cali xuseen oo ka socda ardayda dhikadaas garbooda professional college mayna ka baradahaaye woosh borogram jeek meeban in qabsoomay baratikal taasoo ku saabsanayda qaabka bulan filtareeyo iyo oo mayna eraa waxyaabo kolorin iyo kaniiniyaal waxyaabahaas lang isticmaalna meeban nin qabsoontahay si qurux badan meeba rajaaya baraadikooyin kala socdan inisi quruxdooyninka qabsoomo doono insha allah haddii laair iyadan maadsantin ardayda iyo muddo baradaasi dibloma wash waynayo ku guulaysadana tijaabadii oon ku horeyto ee sifeeyowka biyo iyo oon la isticmaalana koloriin